faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim ramadaanulkariim halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo ka qaybgalaya shirka wadamada islaamka iyo warmurtiyad laga soo saaray shirkaasi madaxii hay-adaha ammaanka qaramada midoobey ee galmudug oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka gudun labe oo idiin kala duldhacay maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada cadaado dagaale beeleeda khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira geystay oo ka dhacay deegaan hoostaga dhuusamareeb iyo xiisad colaadeed oo maanta ka taagan deegaankaasi dabley hubaysan oo magaalada afgooye ku dilay mid ka mida nabadoonnada ugu caansan degmadaasi somalilan oo ku hanjabtayen maxkamad ay soo taagi doonto hogaamiyayaal ciidamo kala soo goostay una soo gacangeliyey puntland qodobadaasi wixii soo raaca warka duur ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga warka maanta waxaa soo saartay ayaan maxamed axmed ayaan dhool aniguna waxnahay shaafici shariif maxamuudo duhur wanaagsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa sabdi taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha juun labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon iminkana waarkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada barakaysan ee makaal mukarama waxauu uga qayb galay shirka wadamada islaamka dhanka kale warmurtiyada ayaa laga soo saaray shirkaasi ayaan dhool ayaa warkan dhammaystiraysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay meertada afar iyo tobnaad ee shirka madaxda ururka islaamka kaas oo diiradda lagu saarayay iskaashiga amniga iyo horumarka dalalka islaamka shirkan ayaa laga soo saaray baaq wadajir ah oo loogu magac daray baaqa maka kaas oo adkaynaya midnimada dowladaha islaamka iyagoona kasoo horjeestay ururada argagixisada iyo fikirada xagjirka ee dhibaatooyinka ku haya muslimiinta madaxweynaha ayaa inta uu shir ku socday waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda boqorada iyo amiirada dalalka islaamka isagoona la wadaagay dadaalka dowladda iyo shacabka soomaaliya ay ku bixiyeen horumarka iyo walaaltinimada waxa uuna ka codsaday in dhankooda ay sii kordhiyaan taageerada iyo garab istaaga walaalahooda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xusuusiyey hogaamiyaasha uu la kulmay dhibaatooyinka ku aadan muslimiinta ku nool daafaha caalamka oo shirkani u arkayay fursad wax looga qaban karo dhibaatooyinkooda haddii la muujiyo midnimo wadashaqayn iyo iskaashi agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed oo safarka ku helinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey warmurtiyeed laga soo saaray shirka iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee madaxweyne farmaajo uu kala hadlay mas-uuliyiintii uu la kulmay waxaan ku sugannahay magaalada barakeysan ee maka almukarama halkan oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulahi farmaajo u yimid eh, laba shir oo muhiim ah Eh, kii hore wuxuu ahaa shirkii jaamacadda carabta ee degdega ahaa ee uu isugu yeeray boqor salmaan bin cabdilcasiis Eh, kan haatan lasoo gebagabeeyena wuxuu ahaa kii eh, ururka iskaashiga islaamka shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuuro fara badan oo eh, dalalka ku bahoobay ururkan eh, taabanayay amnigooda iyo horumarkooda Eh, waxaana laga soo saaray baaq wada jir ah oo lagu magac daray eh, baaqa maka kaasoo ahmiyadiisu ay ahayd eh, xoojinta midnimada iyo wadajirka eh, shucuubta iyo dowladaha eh, ururka iskaashiga islaamka eh, ku midaysan Eh, waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyey eh, loogana hadlay eh, ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah eh, in meel looga soo wada jeesto Eh, soomaaliyana ahmiyad gaar oo shirkan runtii u lahaa intii u socdana madaxweyne maxamed cabdullah farmaajo wuxuu kulamo eh, gaargaara la qaatay eh, madax iyo amiiro iyo iyo boqoro eh, shirka kasoo qayb galay waxaana runtii eh, kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay eh, dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya eh, maxamed bin salmaan madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya eh, sacuudiga iyo soomaaliya iyo sidii dowladda sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd een, eh, dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliya shirkan iyo kii ka horreeyaba madaxweynaha waxaa ku wehliyey eh, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire axmed ciise cawad wasiiru dowlaha madaxtooyada ee xildhibaan cabdulqaadir shacali baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane dr nuur diiriye xirse fuursade madaxii hay-adaha ammaanka qaramada midoobay ee galmudug ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kooxdii dilka u geysatay ayaana lagu soo warramayaa in goobta ay iskaga baxsadeen laamaha ammaanka ayaa baaritaana wada ay ku baadigoobayaan in gacanta ay ku soo dhigaan raggii een falkaasi geystay xasan cabdiraxmaan aadan fantastig wariyaha raadiyo cadaade ee gaalkacyo ayaa arrimahaasi la socday qadka taleefonka ayuuna igu warramay shaafici waad mahadsan tahay na kan iyo markii eh, dilkaasi u dhacay waxaa jiray howlgallo kala duwan oo ciidamada ammaanka ee galmudug ay ka sameynayeen eh, magaalada gaalkacyo eh, taas oo ay ku baadigoobayeen dadkii ka dambeeyey falkii dilka ee loo geystay eh, fimto oo ah wakiilka ammaanka ciidaha u n-ka ee deegaanada galmudug eh, islamarkaana ee kooxo habaysan ee habeennimadii xalay ay ku dileen een, ah, goob uu isagu salaada cishaha eh, ku tukanayay een, ah, shaafici welina ma oga cid ka dambaysa dilkaasi laakiin waxa ay sheegeen laamaha ammaanku oo markii uu dilku dhacay ayagu een, ah, daqiiqada kadib soo gaaray inay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey falkaasi dilka ay ma jirtaa xasan cid laamaha ammaanka ay sheegeen in arrintaas ay uga shaki qabaan oo baaritaano ay ku wadaan mise howlgallo unbay wadaan weli een ah, dabcan ah, xiriiro kala duwan waxaan la sameynay een lamaha ammaanka waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan welina ma aysan sheegin cid inay usoo qabteen falkaasi ee dabcan waxaana ay sidoo kale ay sheegeen in maalmihii dambe amnigu faraha kasii baxay marka la eego magaalada gaalkacyo qaybteeda koonfureed taasoo ay sheegeen inay sameyn doonaan ee howlo wax lagu qabanayo ammaanka magaalada gaalkacyo ee weli ma aysan sheegin waktiga ee howlgaladaasi ay bilaabi doonaan ee balse suryadu waxay sheegeen xiriirada aan la sameynay qaar ka mid ihi ee saacadaha soo aadan ay shajir ay qaban doonaan ee arrimahaasi kala duwan ay ka hadli doonaan wixii kusoo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan mahadsanid xasan maamulka magaalada godin labe ayaa eedeyn waxay kala duldhaceen maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada cadaado magaalada godin labe ee gobolkani galgaduud ayaa waxaa xalay ku dagaalamay kooxo hubaysan oo doonaya inay xoog la wareegaan kontaroolka magaalada iyo ciidamo ka tirsan maamulka galmudug labada dhinac ayaa isku adeegsada hubka nuucyadiisa kala duwan sida ay raadiyo cadaado u xaqiijiyeen maamulka godin labe inkasta oo aysan jirin khasaare ka dhashay dagaalka labada dhinac dhex maray oo muddo saacada socday ayaa wax uu argagaxa ku reebay dadka deegaanka gudoomiye ku-xigeenka magaalada gudan labe cabdisalaan axmed mire oo waraysi gaara siinaya raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan uu saameyn xoogan ku yeeshay dadka deegaanka ayakii waxba iskuma geysan ayakii hadda waxba iskuma geysan rasaas badan isku rideen oo aada u shaqan badan
guusha weynaa marka dhexdooda wax khasaaraa anagu maanan maqlin hase ahaatee saameynay waxay ku yeelatay deegaankii oo ummaddu ay deganaa deganeed oo hadeertaan qaarkood meeshii weliba ahayd ugu loogu soo rafraaca badnaa ahayd oo magaalada maaragtay koonfurteeda ah dhanka kale cabdisalaan axmed mire gudoomiye ku-xigeenka magaalada godanlabe waxa uu eedeyn kala duldhacay maamulka magaalada cadaado oo ay godanlabe deegaan ahaan hoos tagto waxa uuna sheegay in falakan laga soo abaabulay cadaado islamarkaasina lagu talagalay in shacabka reer godanlabe lagu argagaxgeliyo raggan cadaado jooga oo hadday yihiin siyaasiyiin iyo odayaal hadday yihiin iyo xataa nimankan eh, meesha kontaroolka maamula eh, waxaan leenahay macluumaadkiina dib ugu laabta Eh, waxa waaye eh, magaaladan godanlabe waxay ka mid tahay magaalooyinkii hore oo mataqaanaa eh, lagu magacaabi jiray maamulkii hoostegi jiray maamulkii xubin ahaad Eh, markaas si toosa iyo si dadbanba waxay eh, ku xiran tahay magaalada cadaado marka in marka mushkilo kastaa loola soo kallaho oo lala soo aado oo meel lagu kala baxo oo maaragtay oo qolada isqabataba ay maaragtay maxkamad ka dhigato ma ahan waa barnaamij qaldan Eh, marka nimankaas waxaan dhihi lahaa raggaas inay odayaal yihiin iyo siyaasiyiinta magaalooyinku cadaado keliya maaha cadaado waxa waaye waxay madax u tahay magaalooyin badan marka waxaa la rabaa in la daryeelo magaalooyinka kale oo magacyadooda la wato oo magacyadooda lagu hadlaayo waxaa la rabaa in la daryeelo xagga amniga hadday tahay iyo horumarinta naqshad kasta oo horumarinta la xiriirta hadday tahay waxaa la rabaa in magaalooyinka kale la daryeelo marka laga soo tago eedeynta gudoomiye ku-xigeenka godanlabe uu u jeediyey maamulka degmada cadaado ma jiraan ilo ka madax bannaan oo xaqiijinaya in falkan amni darre ee ka dhacay godanlabe ay lug ku leeyihiin amaba ay ka dambeeyaan maamulka degmada cadaado ee uu hogaamiyo gudoomiye cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole dagaalabeeleeda khasaare dhimasho iyo dhaawac ah geystay ayaa ka dhacaya deegaan hoostaga dhuusamareeb dhanka kale xiise dagaal ayaa maanta ka taagan deegaankaasi cabdulaahi cabdulqaadir nuur ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray waxaa saasaan codooday saaka laga dareemayaa deegaanka tiraguduudu qiyaastii labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo shalay maqribadii uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyabeeleed dagaalkii shalay ka dhacay tiraguduud ayaa waxaa ku geeriyooday afar ruux halka halkanna uu ku dhaawacmay kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen laba maleeshiyabeeleed dagaalka lamada maleeshiyabeeleed oo gobolka ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale maalmo ka hor deegaanka ceel cali mire oo duloodka ka ah degmada dhuusmareeb lagu dilay laba qof deegaanka tiraguduud oo halka shalay dagaalku ka dhacay ayaa saaka laga dareemayaa dhilo colaadeed iyadoona ah labada dhinac ay halkaasi isku ciidan guranayaan mana jirto cid ka hadashay colaada kasoo cusboonaatay deegaana hoos yimaada degmada dhuusmareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug dagaalka labada maleeshiyabeeleed ayaa salka ku haya dhuldaaqsimeed colaada labada beelood oo ah mid muddo soo jiitamaysa ayaa janiicid isku hawshay xalkigaarideeda hadday noqon lahayd dowladda dhexe ee soomaaliya maamulka galmudug oo hoos yimaadaan deegaanada ay diriirtu ku dhex marayso maleeshiyabeeleedkan iyo weliba odayaasha dhaqanka cabdulaahi cabdulqaadir nuur cabdulaahi wadani radio cadaadu dhuusamareeb mahadsanid cabdulaahi dabley hubaysan ayaa magaalada afgooya waxay ku dileen mid ka mid a nabadoonnada ugu caansan degmadaasi wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in kooxo hubaysan ay xalay ku dileen gudaha magaalada afgooye nabadoon qaasim xaaji oo ka mid ahaa nabadoonnada ugu caansan degmadaasi xilliga uu dilka dhacayay ayaa waxa uu ku sugnaa xaafadda sagaalaad ee degmada afgooye kadib markii ay dileenayeen goobta iskaga baxsadeen raggaasi laamaha ammaanka ee afgooye ayaa waxay sheegeen inay wadaan baaritaano ay ku baadigoobayaan ciddii falkaasi ka dambeysay walow ilaa iyo hadda aysan jirin cid gacanta loogu soo dhigay taliska sare ee booliiska degmadaasi ayaan xiriiro la sameynay si arrintan wax uga weydiino hase ahaatee nooma ayna suurtogelin in qadka taleefankan isku haleelno wixii war ay kusoo kordhana wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan amaba bogga raadiyo cadaado ayaad ka daalacan kartaan haddii allaha awoodala laga helo somalilan ayaa waxay ku hanjabtay in maxkamad ay soo taagi doonto hogaamiyayaal ciidamo kala goostay islamarkaasina uu gacangeliyay puntland xilli dhowaan saraakiil ka soo goosatay maamulka somalilan iyo ciidamo ay hogaaminayeen ay isku soo dhiibeen maamulka puntland ayaa waxaa markii ugu horreysay ka hadlay arrintaasi somalilan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda muuse biixi oo kula hadlay warbaahinta gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa waxa uu sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan islamarkaasina sharciga ay kasoo hor muuqan doonaan saraakiishaasi iyo ciidamada ay hogaaminayeen islamarkaasina sharciga uu qabo somalilan waa sharciga somalilan u degsan ay marsin doonaan waxaan fariin halkan uga dirayaa ciidamadii ka goostay jamhuuriyadda somalilan ee ka baxay in ma- ay noqdeen niman kasoo horjeestay dowladoodii dowlad dumis noqdeen laguna maxkamadaynayo wixii maanta ka dambeeya de- ee kiiskoogii amba garnaqskoogii ka bilaabmi doono insha allah aan u gudbin doono maxkamadda darajada koowaad ee gobolada baray waxa weeyaan waxaad aragtay tuu berina halkan galo ayuu haddana beri- maalinta dambena halkan imanaya maanta uu yimaado ayaa wixii xukun halkaa ka soo baxa noocu doonaa oo ahaadee ayaa lagu lagu- lagu lagu xukumi doonaa laguna lagulana dhaqmi doonaa haddii la idhaahdo mar uu ka hadlaya arrimaha badhan waxa uu carabka ku dhuftay wasiirka gaashaandhigga somalilan in badhan ay tahay mid ka tirsan somalilan islamarkaasina aysan suurtagal ahayn marnaba inay la wareegto gacan ku-haynteeda amaba ay dhulkeeda ku darsato maamulka puntland baran maxaa loo weerarayaa baran somalilan bay ka mid tahay in amnigeeda la sugo mooyaane oo ciidanku meel walba uu joogaa hargeysada buu joogaa kuwa talisadiisii kule inuu tago meelo kasta oo somalilan ay tahay xad kasta iyo dhul kasta ay leedahay somalilan uu tegaya ciidan kasta ciidanka jamhuuriyadda somalilan amba qa- ciidan qaran ha ahaado amba ha ahaado ciidanka asluubta ha ahaado amba ciidanka badda ha ahaado amba ciidanka booliska ha ahaado dhammaan ciidamada kala duwan somalilan meel ka xaraama oo somalilan ma jirto meel ay somalilan leedahay meel kuma xadgudbayno meel kastoo somalilan leedahay, meel ka- way ka tegi karaan intii alle intii gu- een, hawsha u dhaqaaday iyo wixii soo ee, dhacaba ee, ee, ee, dhibaatadaas sameeyaba mar kasta wax dambo sidaa u dhici doono oo iska soo geli doona ma jirto mid walba mid maxkamadda darajada koowaad waan xukumayna waayo waa nin qaradumis ah
guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan magaartis warka maanta waxaa soo saartay ayaan dhool anigoo shaafici shariif maxamuudo waa idinla socodsiin iyo cidda la iyo cidda warka uu seegay waxay ka daalacan karaan bartan internetka ku leenahay ee w w radio cadaado com sidoo kale waxaad ka daalacan kartaan bagga facebook ee radio cadaado oo ah radio cadaado warkan warka xiga duhur wanaagsan